xubin ka tirsan mucaaradka jabuuti oo ah fayeenka dalladda isbahaysiga u s n daahir axmed faarax ayay mar kala xidheen ciidamada amniga dalkaasi shan maalmoodun kadib markii madaxweynaha waddankaasi ismaaciil cumar geelle uu sheegay inuu rajo ka qabo wadahadallo lala galo mucaaradka qareenka daahir zakariye cabdulaahi ayaa caashe ibraahim caashacuud oo ku sugan washington goordhoweed uga warramay xadhigga daahir axmed faarax iyo waxaa xilligan ku soo beegay saaka toddobadiiyo barkii baa gurigiisa loogu tegay arbacadii dhaweeteyna dhaaftay ay bishu lix iyo labaatan june ahayd ayaa lagu xakumay laba bilood xadhiga arrin dee ay ka sokayso laba kun iyo afartii ku saabsan marka labada bilooda xadhiga markii dee la la la xidhay uu ka soo baxay meeshii ilan kolka hore ilan jeelka kumuu jirin oo maaragtay geedkii ka hooseeyey turnaarkii ka hooseeyey wuxuu yidhi dembigaa ma qabo markaase apiil laga qaatay oo saa la tegey geedka labaad markaase geedkii labaad baa yidhi maya ee dembi wuu jiraayo laba bilood xadhigan kugu xakumay dembiga lagu soo xiday ee hadda lasoo xaqiijiyey ee sida la sheegay ay dawladda ku xirtay muxuu yahay de waxa weeyaan waa ku aan jirin de waxa weeyaan haddii waxay jira tahay waxaa laleeyahay waxa laba laba kun iyo afartii dhacay weeyaan markuu jaraa'idka qori jiray marka berigaas saddex afar bilood xadhiga ayaa la xidhay waxaa lagu khasiray inuu bixiyo saddex malyan iyo shan boqol oo kun oo lacagta jabuutiya uu bixiyey markaasaa laleeyahay maya ee dadka qaarkood lacagtoodii lama bixin markaa go-aan ka soo go-ay maxkamadda jabuuti u sarreysa ayay ku qornayd inuu intaa bixiyo xadhigiisina intaa u ahaado lacagtana intaa bixiyo intii markuu dhameeyey ayaa ayay sharcigii ay geedka u sarreeyay jabuuti ay jebisay baa dib loogu soo noqday isagoon jirin kii baa la leeyahay waxaad bixinaysa waa ma ahayn intaas lacagtu intaa inka badan baad bixinaysaa maxay ahayd lacagta siyaasada loogu jeedo un ya marka marka dembigaasi kolleyba waa loo qiilday marka dembigaasi maxaa loo bixiyey muxuu ahaa dembiga
dembigaasi waxaa laleeyahay wuxuu ka dhigan yahay go-aan aan jirin oo maxkamadda jabuuti ka soo baxay ayaad fulin weyday muxuu ahaa go-aankaasi de go-aankaasoo kuu sheegaya laba kun iyo afartii laleeyahay waxaan kugu xakunay saddex bilood afar bilooda xadhiga uu dhamaystay iyo saddex malyan iyo shan boqol oo faranka jabuutiya uu bixiyey kiibaa laga daba joogaa waxaad adoo maaragtay sharci kugu dhacay aad sharcigii fuliso oo haddana lagu yidhaha maad fulin waxaad markaa ka warantaa zakariya waxaan ognahay in daahir axmed faarax uu yahay afhayeenka mucaaradka jabuuti waxaana nagu maqaalaa inay hore u jirtay in dowladdu ay ay hore u sheegtay in ay rabto inay waan waan la gasho mucaaradka haddana xariga daahir uu hadda kusoo beegmay xilligii jabuuti ay u dabaaldegaysay xorriyaddeeda maxaa isku soo beega marka iyadoo wadahadalkaas la filayo iyo xariga daahir dade wa waxa isweydiina waxa weeyaan iyadoo maanta madaxweynihii jabuuti uu baaq soo diray telefishinka jabuuti ka sheeg uu yidhi dadka mucaaradka reer jabuuti waan la sheekaysanayaa rala ragga loo yeedhay ee lala sheekaysanayo ee loo yimi ee imika goolxaad kii waday ayuu ka mid ahaa daahir marka waxa cajiib waxaa la isweydiinayaa haddana ninkii imika aad u yeedha tii miis baynu wada fadhiisanaynaa haddaynu reer jabuuti nahay waxbaynu ku heshiinaynaa oo haddana amar lasoo siiyo maaragtay xerareeye saroo layidhaha soo qaad oo xaree de kolkaa malma go-aan ayuu waxaan isweydiinaya anugu ano maaragtay looyarkiisiya ayuu ka go-ay nin kuna laleeyahay war kaalay heshiis baynu gelanaa daahir oo adoo mucaaradka afhayeen u ah oo sidii aan aan gobolxaadhka u sameynaynay aad noola yimaada oo tii la waday oo u yimi oo si official hadhay un maarata in la yidhahdo ka ayaantaasaynu fadhiisan doonaa halkaasaynu fadhiisan doonaa dadkaasaa kasoo qeybgelaya uu dadka macaaridka uu afhayeenka u yahay isagu u horreeyey raggii tegayay meesha ayaa haddana inta xalay loo yimi layidhi beri toolan yaan inoo kaalay askarta waxba lama weydiina amar baan ku qabnaa un baa layidhi gabood geeyaana lagu yidhi zakariya ma laga yaabaa in inta aan la gaadhin wada sheekaysiga dhex mari lahaa mucaaradka iyo madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele in inta ka sokaysa uu daahir axmed faarax isagoo ah fayeenkii mucaaradka uu dhaqdhaqaaq ay dawladdu shaki ka muujisay in uu sameeyey intaan la gaarin wadahadalkii may lagumaba haysto waxa in dhaqdhaqaaq uu sameeyey ma jirto waxaan ku yidhi waxaa lagu haystaa dembi dhammaaday laba kun iyo afartii wax maaha imika gaara waa wax markuu jaraa'idka qori jiray oo markii xukunkii hore uu yidhi ninkaasi dembi ma qabo kii labaadna uu yidhi wuu qabaa laakiin ay dhacday maaragtay maaragtay laleeyahay jaraa'idkaasaad nagu cayday uu saddex bilood xadhiga la xidhay uu lacagtiina bixiyey maha wax hadday ahaan lahayd wax iminka la yidhaahdo waxaa dhaqdhaqaaqa baad samaysa miitaa laguma haysto maxaa soo cusboonaysay marka arrintaa xilli hore dhacday oo haddana madaxweynaha uu ku baaqay in mucaaradka ula hadlayo ula fariisanayo maxaa dembigaa hore u dhacay in hadda uu soo laba kacleeyo oo loo xiro daahir axmed faarax keena de waata la isweydiinayana anigu aan isweydiinayo sharci ahaan meelna kama soo gasho waa haddayna loo jeedin uun de laleeyahay kolna anaku kolna waanu ku yeedhi karnaa kule waanu ku odhan karnaa maaragtay kolna waan ku xidi karnaa haddayna ahayno waan kaa xoog weynahay dembiga qureetee lagu soo haysan karaana dembi kale ma aha waa siyaasinimada hadda markaa daahir wuu xiran yahay adiga waxaa tahay qareenkiisii maxaa kuu qorsho ah dee tallaabadan daahir ku difaacaya geedkii u dambeeyey ee sharciga jabuuti dhigayay baanu dhignay inaanu leenahay labada bilood waa si khaladay ahayd dee oo maxkamadaasi goyso oo kolkaa halkaasumaan ka wadanaa inaan nidhaahno oon ka cadayno maxkamadda saddexaad ay markay doonaan iyuku ay noo yeedhayaan iyaku haystaan ajandaga kolkaa maanu sharci ahaan dariiqii noo bannaanaa waa kaa
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan zakariye cabdulaahi oo ah qareenka afhayeenka dalladda isbahaysiga u s n daahir axmed faarax waxa uu khadka telefoonka jibuuti uga warrameeyey caashe ibraahim caashacuud
dhinaca kalena maxamed colaad xasan ayaa khadka teleefoonka ee jabuuti waxa uu kula xiriiray xeer ilaaliyaha jabuuti jaamac suleymaan cali wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey waxa loo xiray mas-uulkan daahir axmed
waxa weeyaan daahir axmed faarax ayaad ka hadlaysa ayaan umlaynayaa waxaa jiray ninkaasi xukun saddex iyo toban sano ka hor labadii kun iyo saddexdii mar uu jaraaid jabuuti ka soo baxa qoray oo mas-uulka ahaa ayuu waktiga labada kun iyo saddexdaa aflagaado u geystay dad ciidamada waddankan ka tirsan gaar ahaana koox musico oo kooxda xarbi la yidhaahdo oo ka kooban dumar iyo haweenba iyaga iyo dadkii mas-uuliyiinta ka ahaayee sarkaalka aba article buu kusoo saaray journaalka uu leeyahay dumarka kooxda ka tirsani gogol daaf waxaan si kale aan u sheegi maayo uu ku sheegay in ay ka dhacdo markaa daaf waagaa waa la xukumay xadhig baa lagu xukumay saddex bilooda waxaa dhacday two thousand fourki inuu haddaba ka baxsado waddanka waxyaalaha keenay ninkan toban sanadoodba waddanka ka maqnaa inuu baxsadona waxay ahayd waagaa xukunka xadhigga adiga ee lagu xukumay iyo dadka nuucaayey haweenkan dumarka nuucaayey lacagtii loo xakumay oo inaad uu bixiyo lagu khasbi lahaa markaa xadhig kale isna uu mutaysan lahaa buu baxsaday wuxuu yimiday two thousand toban sano kabacdi labadii kun iyo saddex iyo tobankii markii uu saa u yimiday oo an waxaan de garan lahay sidan wuxu maclaynaya qareenkiisu markuu yimiday markiiba laba kooxood bay kala ahaayeen qoladii u horreysay kufi u horreysay markiiba warqad bay ugeeyeen oo yidhaaheen soddon sanadood bay leeyiin dadku marka mag loo xukumay inay waxooga weydiisan karaan inay yidhaaheen waa kan dacwaddii waagii lagugu xukumay ee magti bixi markigo u ogolaa oo daahir axmed faarax isagu maba qirsanada inuu dembigaa galay oo waa la xukumo horaa loo xidhay waa bixiyey maalintuu saa waddanka u yimiday kooxdii laba xukun baa kala dhacabeen qoladii u horreysay laba iyo labaatan qof been dadku lixdii qof ee u horreysay wuu bixiyey warqadii qareenkiisa haya inuu lacagtii bixiyey lagu xukumay tani maanta loo haysto waa lix iyo tobankii qof ee kale ee iyaga uuna lacagtooda bixin ayaa in hadda iminka dhowr bilooda dacwaddii waday maxkamadduu socotay maalmo dhoweyd hadda xukunkan ku dhacay bisha lix iyo labaatankii june ee soo dhaafnay arrintaabay ku saabsan tahay waa gartay laakiin qarinada difaacaya daaf waxay leeyihiin muddo badan buu daaf joogay dacwaddanna waxay ahayd dacwada hore u dhammaatay oo laga soo gudbay sababta loo xirayo oo iminka loo soo cusboonaysiinaya waa arrin siyaasadeed baa ka dambeysa oo dadka xitaa dacweynaya waa dad siyaasadee ay ka dambeyso oo dowladda riixaysa sidaa ayay ku doodayaan walaalkii oo wuxuu sharcigii iyo xeerku aqlibu ku salaysan yahay qareenka daafwe daahir axmed faarax haddaad weydiisiin isagaa warqadii hayo inay lacag bixiyeen maalintuu waddanka yimiday qof magtoodii inuu maxkamadda ku xukuntay labadii kun iyo saddexdii way dhigeen wax laga doodi kara maaha waxaa kaloo cad labadii kun iyo saddex iyo toban sano ka hor in daaf la xukumay oo xadhigna lagu xukumay mag dhabna looga qaaday dadkan lagu xukumay afuu baxsaday oo sababaha keenay inuu toban sano waddanka ka maqnaaduu labadii kun iyo afartii ka baxsay arrintaa daraaddeed maxaa keenay dee maanta inuu lixdan lix qofna lacagtoodii dhiibo uu bixiyo lix iyo tobankan kale u yidhaahdo waa siyaasad waa gartay muxuu bixinay lixdan hore muxuu bixinay lacagtooda hadduu hadduu haday siyaasadda wa- waa gartay hadda hadda muxuu ku xukuman yahay daahir muxuu xabsiga ugu jiraa daahir waxaa lagu xakumay dumarkan qaarna uu lacagtoodii bixiyey dhowr laba bilood ka hor qaarna uu iska diiday lix iyo tobankan uu diiday in uu magtoodii toban sano ka hor la xakumay inuu bixiyo ayaa loo xidhay bisha lix iyo labaatankegii laba bilood oo xadhigaana lagu xakumay waxaana lagu qaaday xukun diid waxa uu ilowsan yahay qareenku ma iminka lix iyo labaatankeegiibaa laba bilood oo xadhiga maxkamaddu ay ku xakumtay waa la karay maalintii in xabsiga la geeyo wakti isiiya buu yidhi ilaa maanta la sugayday oo mar uu xitaa kuwii ax- axsaabtii kale macaaridku ka mid ahaa ayaa la yaaban iyagiiba xitaa le maanta war anagu ninkaasi wax walba ku nidhi
xeer ilaaliyaha dalka jabuuti jaamac suleymaan cali ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka wuxuu ugu waramayay wariyahayaga maxamed xasan colaad